waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay doorasho ka dhacda dalka sannadka labakuniyokobyabaatanka islamarkaana dhowaan ay ku dhawaaqi doonto xisbigeeda ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo ka hadlayey furitaanka shirka teknolojiyada ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhowaantan xukuumadda soomaaliya ay ku dhawaaqi doonto xisbi weyn oo madaxda dowladda soomaaliya ay ku midaysan tahay kaasi oo ka mid noqon doona xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay isaga oo ku hadlaya magaca xukuumadda soomaaliya in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho loo dhan yahay taasi oo dalka ka dhacda sanadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxa uu ugu horrayntii sheegay in siyaasadda dowladdu ay tahay sidii loo abuuri lahaa in dhallinyaradu ay beddelaan fikirkoodii oo ay la yimaadaan aragtida saxda ah ee dalku horumar ku gaari karo siyaasadda dowladda iyo aragtida madaxweynaheenna ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu waxa weeye in la abuuro siyaasaddii iyo shuruucdii suurtogelin lahaa dhallinyaradu inay muruqooda maalaan inay maskaxdooda maalaan inay isku tiirsadaan inay kaga baxaan fikirka ah aragtida qaldan ee wax duminaysa aragtida qaldan ee dib inoo celinaysa aragtida qaldan ee na baabiinaysa kuna beddelaan aragtida saxda ah ee toosan oo ay ka mid tahay ta maanta aynu isugu nimid shirkado soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo cududeeya ra'yiga iyo fikirka isu geeyey in ay maanta dhaqaajiyaan buuro intaasoo dhallinyaro isu timaaddo fikir iyo maskax curiyaan kaga hadlaan mawaadiic muhiim ah oo dalkeenna faa'iido u leh ama ha ahaato hal abuurka iyo doorka dhallinyaradu ku leedahay wax soo saarka kalluumaysiga iyo beeraha hadday tahay isbeddelka cimilada oo innagu aynu u nugulnahay soomaaliya mar walbana daadad inta ay oo roobdoo daadad fatahayo dalagii baabiinaya wax soo saarkii baabiinaya dadkii bara kicinaya iyo haddana marka ay roobabkii naga tagaanna abaaro ba'an oo inagu dhufta oo ina gaadhsiinaya macaluul mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa dhanka kale ka hadlay muhiimadda sidii dhallinyarada looga baabi'in lahaa fikirka waxa uu ku tilmaamay xagjirnimada qaldan ee dhallinyarada lagu beeray loona baahan yahay sida uu yidhi in dhallinyaradu ay ka faa'iidaystaan wax soo saarka iyo khayraadka dalka inaynu u caqli celino dhallinyarada la khalday ee aragtida khaldan ee la soo waariday aan diinteenna salka iyo raadkaba ku lahayn ee lagu khalday lagu jahwareeriyey ee naftooda halligaaya inaad la doodaan waddada saxda ahna ku soo ridaan markaa dhallinyaroy dalka idinkaa iskale xaaladaha noocaasa inaan maskaxda tuujinno oo aynu ka fikirno sideebaa looga bixi karaa sidee baynu uga gaashaaman karnaa waa wax aad muhiim u ah weeyaan dhallinyaraduna door weyn bay ku leedahay inay tiraa dalkeenna aan u saro kacno aan isu taagno inaannu munaafacaadka kala duwan ee kalluumaysi leh ee beera leh ee macaadin leh ee wax soo saar leh ee aqoon leh aynu innagu ka faa'iidaysanno maskaxdeenna wax kaga qabanno iyo shaqo weyn baa inoo wada taalla shaqo weyn baa gaar ahaan idinka idiin sii taalla waayo kontonka ama lixdanka ama boqolka ku dhowaad sanno ee soo socda dalka idinkaa u aayaaya idinkaana leh cududiya maskaxda isu geeya ku tartama fikir iyo hal abuur ha ku tartamina qabiil ha ku tartamina gobolaysi waxa ku tartantaan seennu isugu nimaadnaa fikirka isugu darnaa waxna u qabsannaa horumarna u gaadhnaa inta badan siyaasiyiinta ka aragti duwan dowladda soomaaliya ayaa shaki weyngelinaya in xukuumadda soomaaliya ay dalka gaarsiin doonto doorasho qof io coda marka uu dhammaado jiritaanka dowladda soomaaliya ee iminka uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dhowaantan la dhammaystiri doono sharciyada doorashada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka islamarkaana dalka ay ka dhici doonto doorasho sannadda waxa uuna tilmaamay doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin marka loo eego siyaasadaha dalka iyo u diyaargarowga doorasho dalka ka qabsoonta sannadda
dhallinyaradu waxay door kaloo muhiima ku leeyihiin sal udhigidda hay-adaha dalka siyaasadda iyo doorashada ee soo socota oo aynu filayo sanadkan sanadkiisa halka maanta saddexdaa mawduucee waaweynee ah ee isbeddelka cimilada iyo isku fullaansho cunto in la helo maalgashiga iyo wax soo saarka dhallinyarada iyo shaqo abuurka inaad ku soo dari doontaan mawduuca doorashada laba kun iyo labaatan ama tobani tobani sidee loo gaadhi karaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah doorka dhallinyaraduna muxuu yahay cir taraaray rag waad toli karaa taaka labadii haddaad maskaxda maanta isu geysaan tuwanti tuwanti idinkaa iska leh madaxweyne dhallinyaraha soo saari kartaan waxaad soo saari kartaan doorashada dowladda waa ka diyaar waxaanu ku dadaalaynaa ilaahay idamkiisa in shuruucdii doorashooyinka iyo xisbiyada badan la dhammaystiro xisbigii weynaa ee dowladdana hamoogaanina waa soo socdaa shirweynaha muqdisho ee teknolojiyada ee sanadkiisii labaad aynu galnay ha guulaysto ummadda soomaaliyeed ha guulaysato shacwinaha soomaaliyeed dhammaan ha guulaystaan cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali